walow abra'a hadduu beri yeelo alcasiila ninkii mustaxiqa ahaabaa asiilkii beri yeelay beri addaaminu daaminkuu beri noqon walaa cagsa see cagsiye laakiin ma jiro ee walow maata axadumaa hadduu midkood dhinto xalla calayhi kaasuu ku xaaloobaya duna alaakhira ka kale ku xaaloobi maayo wuxuu sheekuu yidhi ninkii mustaxiqa ahaa ee daynta lahaa ee ninna uu daynta ku lahaayee madmuun canhugaa ninna u damaanee daaminka u ahaa ayaa ninkii uu daynta ku lahaa ee asiilkaa ama madmuunu lahu madmuunu canhuga ahaa ayuu beriyaa waan kaa saamaxay buuhi dayntii balaa daamino ninkii daaminkaana wuu beri noqon intuu kaa beri yeelo war idhig adigu ninkan marka hore waxbay simanayso adigu namaad soo doonanin iska keeninu idhaa ma banaana maxaa yeelay dee kii uu daba socdiyo wixii baa waatan oo la beri yeeli marka isna waa beri noqonaya walaa cagsa laakiin sidaa cagsigeed ma jiro hadduu kii daaminka ahaa uu beri yeelo asiilkii ma beri noqonayo hadduu yidhahdo waar kan waxba ka qaadan mayse haddaad imika adigu beysiisan hadhow ka qaadan kari mayse annaga isla naqaanee noo kala baxo adigu beri baa si halaa ka bax hadduu yidhaahdo kii kale wuu qabsan karayo xoolaa ku lahaa oo ma odhan karo mar haddaad kii damaantayba aada fasaxday aniguna waan fasaxan dee waxay ka dhigan tahay kalso wasiiqadii oo qofku uu riday dayntii kuma dhacayso sida masalan dee hadduu qofku rahan haystay oo kale oo rahantii uu iska celiyo dee dayntiisii kuma dhacayso rahantaa uu celiyey wuxuu yihi sheekhu hadduu labada mid rahantood dhinto dayntii waa maajelo bil ama laba bilood baa ka hadhay labadii baa mid ahaantood dhintay ama kii madmuun canuga asiilka ee daynta lagu lahaa baa dhintay ama kii daaminka ahaa mid ahaantood baa dhintay xalla calayhi wuu ku xaaloobayaa kaa dimadiisii iyo dumadiisii baa meesha ka baxday duunal aakhira laakiin ka kale ku xaaloobi maayo oo masalan kan dhintay waa ninkii daynta lagulaha asiilkaabaa dhintay dee mar halkeenu idhaahdo war tarikadiisan ha layga siiyo ayuu xaqu leeyahay maxaa yeelay de waa laga waxaan ba in lala kala dhaqaaqo dabeedna aan cidba isweydiin ninkan xataa daaminka lafti wuxuu leeya inuu yidhaahdo ninka u yeedho daynta laha yidhaahdo war kaale oo dee tarikadan ka qaada ama ka beriyaan haddii masalan ka dhintayna uu daaminkii yahayna dee isaga ayuunbaa markaa tarikadiisa u ka qaadanaya u ku xaaloobaya isaga unbuu markaa tarikadiisii ka qaadanaya u ku xaaloobaya laakiin ka kale kuma xaaloobayo ka kale waktigiisa unbaa laga sugayaa waktigii unbaa laga sugayaa isaga masala markuu daaminkii dhinto ee ninkii daynta lahaa uu tarikadiisii ka qaato iyaguna ninkii asiilkaa iskuma sii dayn karaan warasadiis ee waktigii unbay sugayaan muddadii ay dayntu lahayd ayuunbay sugayaan kan dhintay unbay ku xaaloobaysaa ka kale ku xaaloobi mayso duuna alaakhari ka kale ku xaaloobaysa ka dhintun bay ku xaaloobaysaa wa idaa aalaba hadduu doono almustaxiqu addaamina buu ka doonay falahu waxa u sugnaaday muطaalabatu lasiili ninkii asiilkaa inusna ka doono bitakhliisi inuu fakiyo biladaa'i bixin in damina waa hadduu ku damaanay biidnihi ogolaashihiisa walasaxu asaxiba anahu laa yuaalibuhu ka dooni maayo qabla an yuaalaba intaan laga doonin wuxuu sheekhu leeyahay ninkii mustaxiqa ahaa ee daynta lahaa ayaa adaaminaysa soo dultaagay kii dhammaanay buu warna sida xoole had noo dhammaanaysay isagii baa lagu dhegay falahu isna waxa u sugnaaday ninka daaminkaa muطaalabatu lasiil isna inuu isku sii daayo ninkii daynta qaatay ee u dhammaanay inuu isna ka doono muxuu ka doonaya bitakhliisihi war waa lay haystaaye dee ifakiyo i bixi oo maxaad igu bixi biladaai dee bixin wixii aad bixiso waatanoo waa lay haystaaye adaanku kafaa damaano qaatee dee maalka bixiyo saa igu faki falow muطaalabatu lasiili ninkii daynta lagu lahaa inuu ka doonaa buu leeyay bitakhliisihi inuu fakiyo biladaa'i bixin uu xoolihii bixiyana uu ku fakiyo dee suu markaa u beri noqdo laakiin waa goorma in adina in damina biidnihi waa hadduu marka horeba idankiisa ku damaanay uu yidhi idamaan ka wuxuu leeyahay adigaa dee arrinkani geliyey haddii kale oo idan la-aan unu iska damiintay waanu maanaa ku geliyey de maxaad la ordaysa haddee orada adaa adaa soo galayna marka horeba anugu ninkan waan isla naqaanay oo isjiijiidan lahayne adigaa soo doontay iska bixi xaq buu yeelanaya markaa walasacu anhu laa yuaalibuhu qabla an yuaalab ninkan daaminkiina asax waxa wey inaanu ka doonaynin waar inaga bixi daynta oo inaga faki ma odhanayo qabla an yuaalaba intaan isagaba laga doonay in la weydiin waar ma isaga ninkiiba jooga maxaan bixiya waxba cid kuma weydiinin marka la weydiiyo ayuunbu isna weydiinaya walidaamini ninkii daaminkaa waxaa u sugnaaday alrujuucu noqd cala lasiiri uu ku noqdo in wujida haddii la helo idnuhu idankiisa fi damaani iyo waladaa'iba damaanka iyo gudidaba wain intafaa fiihima hadduu idankiisu labadoodaba anfoobana falaa maya hadduu anfooba idankiisi fiihimaa labadoodaba falaa kuma noqonayo wain adina fi damaani faqad haddii uu damaanku keli ogolaadana rajaca fi lasaxi asax haddaan noqono waa ku noqonaya walaa cagsa fi lasaxi asax si haddaan qabano cagsi ma jiro wuxuu sheekhu leeyahay ninkii daaminka ahaa ayaa dayntii bixiyey wixii ninka lagu lahaa buu bixiyey wuxuu leeyahay inuu ku noqdo cala alasiil ninkii asalka ahaa ee daynta lagu lahaa inuu ku noqdo idhaahdo waar wixii waan bixiyey kaduna daysi lacagtii waa goorma in wujida idnuhu fi damaani waladaa hadduu u idnay uu u fasaxay marka hore damaanka iyo marka labaad bixintaba hadduu labadaba u idnay wuu ku noqon karaa maxaa yeelay maalkiisii dee qofkani wuxuu ku bixiyey qof kale manfacadii ogolaansho uu isaga u ogolaaday uu ka helay buu maalkiisii isaga waxtarkiisa ugu bixiyey laakiin waxaa dha waa hadduu maalkiisa ka bixiyo hadduu se masalan meel seke lagu qaybinayo uu tago markaa sahmigii qaarimiinta uu ka soo qaado kuma noqonayo waa markuu maalkiisa ka bixiyo wain intafaa hadduu haddaba su enfoobo yacni meesha uu ka baxo fiihimaa idankiisii baa meesha ka baxay fiihimaa damaanka iyo bixintaba falaa ma noqonayo ninkani nin samafalay ayuunbuu haayo isagaa sunno iyo tabaruc sameeyey mar haddaanu ninku idamaanna odhan mar haddaanu iga bixina odhanin isagunbaa qofkan iska tabarucaye khayr allaha siiyo weeye haddaba haddii uu u damaa u idnay fi damaani faqad wuxuu u damaanay wuxuu u idnay xagga damaanka oo keliya iddamaan buu yidhi iga bixi laakiin muu raacin rajaca fil asaxi asax haddaan qabano wuu ku noqonayaa maxaa yeelay dee sababta gudidan wixii keenay bixintan wixii keenay oo damaankaabuu u idnay mar hadduu u idnay wuu bixinaa wuu ku noqonaya taanigu wuxuu leeya kuma noqonayo walaa cagsa fil asaxi laakiin cagsi ma jiro masalan cagsigeedu isagu maya ku noqon maayo oo waa maxay marka uu idan la-aan ku damiino ee uu maalkana idan ku bixiyo war maalintii waan ku damaanay oo imaad ogeyne waan ku damaanay hadda dee makaa bixiya waa kan ku dul taagaye hay iga bixi buu yidhi damaanka horena umuu idmin laakiin marka bixintan iga bixi buu yidhi markaa kuma noqonayo taana asa haddaan qabano kuma noqonayo maxaa yeelay dee gudidda waajibitaankeedu damaanka aanu u idmin ayuu ahaa walow addaa hadduu gudu bixiyo mukasaran mid jajaban buu can sixaaxin lacag sixaax oo hagaagsan buu ka bixiyey ow saalaxa can miatin boqol buu bithawbin mare kagala heshiiyey qiimatuhu khamsuuna konton ay tahay falasaxu annahu laa yarjicu ku noqon maayo ilaa bimaa hariba waxa uu bixiyey ayuunbuu ku noqonayaa wuxuu leeyahay sheekho masalan ninkan waxaa lagu lahaa lacag saxiixahoo dee toosanoo caadi loo sameeyey oo madruuba ayaa lagu lahaa markaasaa wuxuu bixiyey waxoogay burburaho markaa aan lacag hagaagsanba ahayn ayuu bixiyey fal asaxu annahu laa yarjicu ilaa bimaa harima waxa uu bixiyey unbuu ku noqonayaa taa mukasarkee uu bixiyey ayuunbuu yeelanayaa war saw lacag wanaagsanoo saxiixa laguma lahayn dee keen anugu horta ninkii kaa fakiyey una keentii lagugu lahaa may maxaad bixisay un weeye waxaad bixisun baad leedahay ama saalaxa can miatin bithawbin ninkan waxaa lagu lahaa boqol ninkiibuu dabeetana kala jeediye wuxuu idhi waar maradaa kontonka joogta iska qaadoo naga daa waxan kale eed sheegayso sidiibuu ninkii ogolaaday ma odhan kara markaa war boqolkii waan kaa bixiya keen war imisaad bixisay in weeye soo mare konton joogto maad bixin ama kontonka qaada ama maradii wataasa qaada falasaxu annahu laa yarjicu ku noqon maayo ilaa bimaa karima waxa uu magdhaw u bixiyey mooyaane wallahu aclam waman addaa qofka guda ee bixiya dayna khayrihi dayn cid kale lagu leeyahay ayuu bilaa damaanin waasidla-aan ku bixiyey iyo walaa idnin idan la-aan falaa rujuuca noqod uma sugnaanin wain adina hadduu idno u oggolaado bishardi rujuuci noqod shardigiina wuu ugu oggolaaday rajaca wuu noqonayaa wakadaa waxaa la mid ah in adina hadduu oggolaaday muطlaqan idnan muطlaqan idan aan la kala qaadin oo aan wax kale la raacin hadduu oggolaadina waa kalo mid fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay qofka bixiya waman addaa dayna hayrihi qofka guda ee bixiya dayn cid kale lagu leeyahay ayuu bixiyey bilaa damaanin walaa idnin wuxuu ku bixiyey damaan iyo idan la-aan damiinkama daaminkamo ahayn idan iyo oggolaansho iga bixina ma jirin ee isagunbaa iska bixiyey falaa rujuuca noqoduma sugnaanin uu kani ku noqdo qofkii uu daynta ka bixiya u dhaa dayntaasaan kaa bixiye kaa bixiyeeye isii ma laha bacdamaaba aanu daaminno ka ahayn idanna iyo oggolaansho wili iga bixina aanu ka helin waa nin oo samafalay oo khayr allaha ku siin weeye wain adina bishardi rujuuc wain adina lahu fi ladaa hadduuse u oggolaaday uu idmay uu fasaxay gudidda bishardi rujuuc noqod shardigii ayaan u ogola wuxuu hi iga bixi anaana ku siinaya e igu soo noqo ayuu yidhi rajaca waa ku soo noqonaya markaa bacdamaaba uu yidhi iga bixi iga sii bixiyo anaa ku siinaya iga sii bixi hadduu yidhi anigaad igu soo noqonaysaaye taa ayada hadduu sidaa ku bixiyo wuu ku soo noqonayaa oo wuxuu leeyahy waxaasaan kaa bixiyeysi wakadaa in adina muطlaqan haddii uu idno idan muطlaqa na iyana waa kula mid muطlaq waa taynu tilmaamnay ama saabiq baa fasira baa la ama laaxiq baa fasiraa muطlaqan marka lagu dhaha ama tafaasiil horaysay buu ka idlaaqayaa waa saabiq ama tafaasiil soo socota buu ka idlaaqayaa laaxiq baa fasiraa iminka waxa weeye ama rujuuc ha u shardiyo oo shardi rujuuc ama yaanu shardiin yacni iga bixiyun buuli wuu noqonayaa bule filasaxi haddaan qabanno hadduu ninkani ku bixiyey aad ninkan waxaa ka qaadatiya kan uu siin samafal hadduu ku bixiyey weeye wal asaxu asax waxa weeye anna musaalaxatahu heshiiskiisa ninkii loo oggolaaday ee loo fasaxay inuu daynta bixiya calaa kayri jinsi dayni daynta jinsigeeda kayrkeed uu kula heshiiyaa laa tamnacu madiisa rujuuca noqodkii waxau sheekhu leeyahay nin baa nin u idmoo yidhi dayntaa laygu leeyahay hebelow iga soo bixi dayntiina kaba soo qaad raashin baa la ysku lahaa ninkii loo oggolaada layidhi iga soo bixi dayntaa iga sii bixi ayaa halkii dee raashinka laysku lahaabuu ari ayuu masel kula heshiiye wuxu war sow dhowr gadbood maad lahayn war saddexaa neefa arigaa qaado sidii buu kula heshiiyey taasi iyadu haddii uu ninkii loo diray ee la loo idmay ee la yidhi dayntaa iga siisi anaa ku siinaya e hadduu kula heshiiyo walas anna musaalaxatahu calaa kayri jinsi dayni dayntii jinsigeeda waxaan ahayn ayuu ninkii kula suluxtamay dayntii uu lahaa ee la yidhi iga sii bixi waxaan ahayn buu ninkii kula heshiiyey laa tamnacu rujuuc ma mancinayso ku noqodkii maxaa yeelay ninkan dee lahaa iga soo bixi wuxuu doonayey uun ninkan inuu ka furfuro ka beri yeelo ber hadduu doonayay ninkan inuu ka fujiyo ka beri yeelo tiina way xasishay taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay may kuma noqon karo ninkani wuxuu yidhi iga bixi ee igala soo heshiin muu odhanin marka ayuu ku noqonay ninkan isagaa bad kala galaya humma intaa dabadeed innamaa yarjicu wuxuu ku noqonayaa un addaaminu iyo walmu'addii kaadaba waasaha iyo kan bixiyey daynta waxay ku noqonayaan idaa ashhadaa markay marageliyaan biladaa'i bixinta rajulaynin aw ama rajulan wa mara'atayni nin iyo laba dumara wakadaa rajuluna waa kula mid liyaxl- liyaxlifa macahu si ula dhaarto fila saxiixa haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay wuxuu noqonayaa keli ah ninkan daaminkaahi wuxuu ku noqonayaa wixii uu bixiyey ee uu ninkii uu ka bixiyey ka dooni karaa ninkan mu'adigaahee bixiyey daaminku waxa weeye waa kii waasay qofka damaanay ee dabeedna wixii lagu lahaa bixiyey mu'adiguna waa kii isagoon damaan aan isagu damaa damiin marka hore ka ahayn ee idankiisa ku bixiyey waxay labadaasi ku noqon karaan ninkaa ay wax ka bixiyeen oo ay odhan karaan wixii waanu kaa bixineenna si lacagtayadii iyo adduunkayagii idaa ashhadaa biladaa'i rajulayni aw rajulan wamra'atayn markay markhaati geliyaan bixinta ay bixinayaan markay markhaati uga dhigaan laba nin ama nin iyo laba dumara maxaa yeele waxaan ogaa wixii uu ku sugnaan jiray markhaatigii uu ku sugnaan jiray baa labadaa nin iyo ninka iyo gabadhaas ah marka ay marageliyaan nin laba nin ama nin iyo laba dumara ayuunbuu ku noqon karaa mid waliba wakadaa rajulun liyaxlifa macahu cala lasaxi fi lasaxi waxaa iyana la mid ah hadduu hal nin marageliyo oo ay ujeeddadiisu tahay inuu ninkaa dhaar ku kabo ila maaliyaalka waa lagu xukumayay qadaa biyamiinin wa shaahidin hal markhaati iyo dhaar uu mudicigu raaciyo waa lagu xukumaa maaliyaalka ka hadduu hal markhaati ati marageliyey si uu dhaarna u raaciyo ayuunbuu ku noqon karaa liyaxlifa macahu calaa lasax maxaa yeelay markhaati iyo dhaar la raaciya waa xuja sidaa daraaddeed wuu ku noqon karaa hadduu taa u dhigayna fain lam yushhid haddaanu maragelin ninkaa aan soo sheegnay falaa rujuuca noqod ma leh oo ninkii ku noqdo in addaa hadduu bixiyey weeyuu ku guday fii kaybati alasiili ninkii daynta lagu lahaa maqnaanshihiisa wakadabahu isna uu beeniyo wakadaa yusadaqu hadduu rumeeyana waa kulmay fil asaxi asax haddaan qabanno fain sadaqahu hadduu rumeeyo almadmuunu lahu kii daynta lahaayee loo damaanayay baa u rumeeyey ow ama addaa wuxuu ku bixiyey bixadrati alasiili ninkii daynta lagu lahaa goobjooggiisa ayuu ku bixiyey rajaca wuu noqonayaa cala almadhabi madhab haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay haddii aanu ninkaa aan soo sheegnay maragelinin masale ninkaa daaminkaabaa bixintii xoolaan markuu bixinaya maragumuu dhigay ninkii unbuu u dhiibay falaa rujuuca noqod male markaa mar haddaanu markhaati u dhigin oona odhanin ninkii hebel baan ka bixinayaaye ogaada aanu odhanin ku noqod male waase goorma in addaa fii kaybati alasiili wakadabahu waa haddii uu ku bixiyey ninkii asiilkaa daynta lagu lahaayo maqan hadduu bixiyo weye wakadabahu ninkii asiilkaana uu beeniyo waxba maad bixinin maxaa yeelay asalku waxa weyn inaanu bixinin markhaati la-aantaana isagaa ku gabood falay markaa waxba u doonan maayo ninkii wakadaa in sadaqahu fil asaxi asax haddaan qabanno hadduu u rumeeyana waa kuwa midula waad bixisay haa waad bixisay hadduu yidhaha lafdeeda oo ku waafaqana ku noqon maayo bay leeyihin maxaa yeelay dee bixintiisa kuma intifaacin maxaa yeele ninkii dee wuu ka dooni karaa bay leeyihiin ninkii lahaa ayaa ka dooni karaa bacdamaba aanu markhaati u dhigin oonu odhanin yani ninkaas ayaan ka bixinaya ee ka warqaba taanigu wuxuu le wuu noqonayaayoo mar hadduu qirtay oo ninkani uu u rumeeyey markuu hi waan bixiyey uu yidhi waa runtaa mar hadduu taa u qiray taanigu wuxuu leeya ha noqdo oo ninkani dee wuxuu qirtay inuu dimadiisii ninkani beri yeelay oo idan iyo fasaxu sheekaysii ku beri yeelay ayuu ogolaaday haddaba wuxuu idhi hadduu u rumeeyo fain sadaqahu hadduu u rumeeyo dayntii inuu bixiyey ayaa wuxuu rumeey almadmuunu lahu madmuunu lahu kii daynta lahaa ee loo damaanay baa waar wuu isiiyey wixii aan kugu lahaa aw adaa bixadrati alasiil markaa kan madmuun canhugina waa beeniye markaa hore ninkii madmuunloo daynta lahaa baa war wuu iyo waar kuma siin buuhi markhaatina ma jiro aw adaa bixadrati alasiili ama wuxuu ku bixiyey ninkii daynta lagu lahaa goobjoogiisu ku bixiyey isagoo taagan buu bixiyey madmuun lowgina waxba ima siin buu leeyahy rajaca cala almadhabi madhab daan qabana wuu ku noqonayaa maxaa yeelay dee masalada hore markuu ninkii daynta lahaa yidhaahdo wuu isiiyey dee ninkani waa beri noqdo cid weydiinaysaa ma jirto ee ninkan ha siiya waxaanuu ka sii bixiyey markanuu addaa bixadrati alasiili ku bixiyeyna dee isaga ayaaba ninkii daynta lagu lahaa ee laga bixiyey isagaaba ninkani inuu ka bixiyey mar hadduu ogyahay ninkani inuu ka bixiyey oo goobjoog u ahaa waa inuu wixiisii siiya ninkii kusoo noqdaa weeye baabu shirkati waxaa shirkada la yidhaha ayuu u baab yahay shirka luq ahaan waxaa la yidhaahdaa alikhtilaaq waa isku darka iyo isdhexgalka sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa hubuut اlxaqi fii shayin liitnayni faakara calaa jihati shuyuuc waa xaqii oo u sugma shay lahaanshihiisa iyo xaqiisa oo ku sugma shay laba iyo wax ka badan waa shay oo lahaanshihiisi xaqii lahaanshaha shay lalahaa ayaa wuxuu u sugmay lahaanshahaasi laba iyo wax ka sii badan calaa jihati shuyuuc waana jiho faaf yacni si aan ugu kala socnayn aqalkanay wada leeyihiin midda lamalaha derbigaasaad le midda derbigaasaad leedahay waxa weeye way wada leeyihiin kaasaa la yidhaha shurka way ku ijmaacday yacni culimada muslimiintu shirkada nooca la yidhaha shirkat ulcinaan ee inoo soo socotaa inay bannaan tahay saddexda shirkoo kaleo isku khilaafeenna waa jiraan ilaahay baa yidhi waclamu annamaa hanimtum min shayin halkaa waxa ay dadku soo wada khanimaystaan ay soo helaan dadkaasi waa waxay shuraashiku inoo ka dhexeeya saib ibnu yaziid ninka la odhan jiray ayaa wuxuu shariig lahaa rasuulka intii aan laba soo saarin shuraakada ay ahaayeenna intii rasuulka la soo saaray ayuu ku faanay imaamu axmed ayaa warinaya bayhaqi iyo xaakim xadiid kale oo ay warinayaan abu daawuud iyo xaakim ayaa waxa uu ahaa yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa uu yidhi ana haaliu shariikayn anugu labada shuraakada ah ee wax isku darsaday kaku saddexa baan ahay maa lam yakun axaduhumaa saaxibahu inta aanu midkood ka kala khiyaamaynin fa idaa khaanahu kharajtu min baynihimaa haddii uu khiyaameeyo dhexdooda waan ka baxayaa hadduu midkood midka kala khiyaameeyo waan ka baxayaa haddaba shurkada halkan uu kitaabku uga jeedaa waxa weeye waa shurko iyo isku darsiga ku timi doorashada ee dadku ay wax isku darsadeen iyagoo doonaya inay waxaa sii rogrogaan ay ku tagrifalaan ribxi iyo faa'iidana ka helaan waani caqdi mustaqila oo gaar ah maaha xaqiiqa ahaan way iska wakaalo ayuunbay iska noqonaysaa mid waliba ka kale markaas uu wakaashay ayuunbay noqonaysaa ee caqdi mustaqila maaha markaa shirkadu taa ayn bannaani waxay leedahay arkaan arkaanteeda waxaa lagu tilmaamaa afar waa caaqidaan oo labadaa mushtarikaanka ah hesha uu shuraakoobaye iyo siiqadaa waan shuraakowne iyo maal waa camal iyo shaqada ah culimada qaarkood waxay ka dhigaan siiqa iyo caaqidaan iyo maal culimada qaarna waxay raaciyaan camalka oo camalku waxay dhahan waaba dee shirkada lafdeedii haddii la kala saarna siiqaduna ijaab iyo qabuul bay dee ay yeelanaysaa maalkuna maalaan buu noqonayaa o de waa laba maal oo ay isula imanayaan fa camalkana marka lagu daro toddoba rugni bay noqonaysaa hiya shurkadu anwaacun waa noocyaal shirkatu alabdaan shirkada jidhka lagu shuraakoobo ka shirkati alxamaaliina nimankaa wax xamaalaa shirkadooda wey wasaa'ir almuxtarifati iyo kuwaa shaqaystay xirfadayaasha ah oo dhan liyakuuna si u aada baynahuma dhexo kasbuhumaa maksuub oo waxay soo kasbadaan si u dhexooda ugu ahaado mutasaawiyan xaalu yahay midoo siman oo aan mutafaawitan ama isoo kala tagsan oo iskhilaafsan maca itifaaqi sancati iyadoo sancadooda ay iswaafaqsan tahay o ikhtilaafiha ama iyadoo iskhilaafsan tahay waxau leeyahay sheekhu shirkadu waa noocyaal afar ah afartaa ta ugu horeysa waa shirkatulabdaan baa la yidhaha taa jidhkaasaa lagu shuraakoobayaayo waxa weeye nimankaa xamaaliinta iyo sayrulmuxtarifa kuwaa shaqaysta oo dhan ee xirfadlayaasha ah shirkadooda masalan qaar wax tola najaariinta dilaaliinta waxaas oo shuraakooba oo yani ku shuraakooba liyakuuna baynahumaa kasbuhumaa si waxay xirfadooda iyo dubaha iyo minshaarta wuxuu ku soo helay iyo wuxuu xamaalkaa ku soo helay iyo wixii dilaalidaa lagu soo heloba laysula yimaado oo dabeetna liyakuuna baynahumaa kasba maksuuma waxay soo kasbaana u ka dhexeeyo mutasaawiyan waa mutafaawitan isagoo isleeg yani si isle ay qabstaan ama mutafaawid si kala tagsan maca itifaaqi sanca iyadoo sancadu ay iswaafaqsan tahay oo masalan dee ay dhowr nijaar yihiin oo dee midooba dubahaya mishaartaada dhinac u qaado aw ikhtilaafihimaa ama iyadoo iskhilaafsan oo dawaar la yaaliye ay yihiin nijaarin oo la ydhaha midowna dawaar kaaga qaado midowna dubahaga iyo mishaartaadoo midba dhinac u kallaho taa waxaa la yidhahdaa shirkatu alabdaan wa shirkatu lmufaawada shirkada la yidhaha shirkatu lmufaawada liyakuuna wa shirkatu lmufaawada bian yashtarikaa wiyo an yashtarikaa waxa weeye inay ku shuraakoobaan inay shuraakoobaan liyakuuna si u ahaada baynahumaa dhexdooda kasbuhumaa kasabkoodu wa calayhimaa guudkoodana lana maa yacridu wixii ku soo darriyey min qurmin magdhow yaqaan ah waxau sheekhu leeyahay shirkatulmufaawada ayana waa ta labaad mufaawada waa yani wada hadalkii tafaawada fi lxadiid yani almufaawadaat aljaariya inaga idacaad ka maqal ama fawda ayay ka timo waa taa simane dee la wada hordayo un weeye markaa kuwaasina shirkatulmufaawadna waxa weeye waa inay shuraakoobaan laba iyo wax ka sii badani si uu dhexdooda u noqdo kasabkoodu waxay jidh ku soo helaan iyo waxay maal ku soo helaanba oo midda labaad uu guudkooda noqdo maa yacridu min qurmin wixii ku yimaada ee magdhowa ama waxu dhacay ha ahaado ama wuxuu dilay ha ahaado ama wax iib faasida kusoo galay ha ahaado war wixii inagu yimaadana dee iyo inaanu kala bixin wixii aynu soo helana aan wada lahaano taana waxaa laha shirkatu lmufaawada wa shirkatu lwujuuh tala shirkatu lwujuuh bian yashtarika alwajihaani labadii ninee wejiga ku lahaa iyo derajada dadka agtooda ayaa shuraakoobaya liyabtaca si uu u soo iibso kullu minhuma bimuajalin muddo ayay wax ku soo iibsanayaan lahumaa wayakuunu lahumaa dabeedna labadoodaa wada yeelanaya wixii faidaa baacaa markay iibiyaan kaana alfaadilu ka dheeraadka canil ahmaani lacagtii ka dheeraadka lagu sabeeyey baynahuma dhexdoodu noqonaya wuxuu ihi sheekhu shirkada layaa shirkat lwujuuh waxa weeye laba qof oo jaah iyo sharaf dadka agtooda ku leh oo dad la garanayo la aaminayo ah aanse waxba gacanta ku haynin ayaa idhi warana dhaqaajiyo meelaha inooga soo amaaho deedna waxaynu soo amaahano intaynu biliyo lacagta wuxu qabano dee meelaha inagu dadka aynu ka sii iibino waxaa laynaga siiyey inaynu iska celinno xoogay faa'iidadahee meesha aynu saarnona dee aynu haynaga dhaxayso markaa taana waxaa laha shirkatu wujuuh an yashtarika alwajihaan labadii weji oo saaxiibkaa waa inay shuraakoobaan liyabtaaca si uu u soo iibiyo kullu waaxidin minhumaa bimu'ajarin yacni muddo mu'ajala in wax kusoo iibiyo kusoo iibiyo idhaahdo soo amaahdo lahumaa wayakuunu lahumaa dabeedna labadoodaa wada yeelanaya wixii faidaa baacaa markay iibiyaan shaygii ay ayagu soo amaahdeen ay mu'ajalka kusoo iibsadeen kaana alfaadilu cani ilasmaan lacagtii laga soo siiyey waxa ka dheeraadkee faa'iidada wahi baynumaa dhexdoodu noqonaya وhadihi اأnwaacu baطilaة noocyaalkan haddaba aan soo sheegnay waa mid baaطil ah oo aan ansaxaynin bal soo qabo shirkaة اlabdaan waxaa la leeyahay meesha shilinba ma yaallo waxaa lagu surakoobaa xoole meesha shilinba ma yaallo midda labaad qarar baa ku sugan iyo kadoo waxa laga de midna inuu iskaba seexdo midna gedib hadda jiingadaa soo garaaco mid kastaana dee jidhkiisii iyo waxqabadkiisii iyo awooddiisii iyo aaladiisiiba waa sitaa marka taas iyada shirkatul abdaan la yidhaha saasay baatila u noqotay ta labaadee shirkatulmufaawada iyada lafdeeda qarar fara badan iyo kade fara badan baa ku sugan imaam shaafici ayaa waxaa laga sheegay lam takun shirkat lmufaawadati baailatan falaa baaila yacrifu fi dunya shirkat lmufaawada hadday baail noqon weydo anuu baailba ku garan maayo bula adduunyada wax kaloo baailaba garan maayo hadday taasi baail noqon weydo ayaana si aynu soo sheegnay dee waxba xoolana ma yaalaan qararkii iyo kaladiina waa ku jireen taa kale lafdeedu ee shirkatulwujuuh ayana la mid weeye oo maal ka dhaxeeya ayaan jirin oo masalan caqdigan haddii la fasaxo dee loo noqdo wixii dee uu qof soo qaatana ee masalan isagu soo iibsadana dee khasaarihiisiiyo faa'iidadiisaba isagunbaa qabo oo leh laakiin qof kale uu ila lahow khasaariyo faa'iidaba waxaan uu soo helo xaggaasina ayana kama wanaagsana markaa saddexdaa nooca aan soo sheegnay waa baaila wa shirkat lcinaani shirkadda leh shirkat lcinaan saxiixatun saxiixa weeye shirkat lcinaan shirkat lcinaan waxa weeye de waa laba nin oo xoola isula imanaya xoolihii dabeedna isku darsanaya sidaana dabeedna ku baayac mushtariin iyo wuxoodi ku wadanaya ayaa shirkat lcinaan la yidhaahdaa cinaan waa maxay waxale waxay ka timi min canna shayu bimacnaa dahara shay muuqda iyo aa muuqday shaygu bay ka timi oo waa maxay dee noocyaalkana ugu muuqaal dheerto dee iyadaaba meesha dee ka saxiixa baa leyo xaggaasay ka muuqataa maye mid walba dee maalka ka kala wato u muuqanaye meesha muhmal kuma jire dee nin walba xoolihiisii buu keenayaa markaa nin walba xoolaha kale ayaa u muuqanaya min canaani samaa qaal baa yidhi waa macnaa samada daruurteediio dee ansixadeeda iyo shuhradeeday cirka iskula shareer wayushradu fiihaa waxaa la shardeeyaa lafdun ayaa la shardeeyay yadullu ku tusiya cala lidni idan fi tasarufi takrifalka yani laysu idmo falow iqtasara ama iqtasaraa hadday ku gaabsadaan cala ishtaraknaa ishtarakna wadaagsana lam yakfi kuma fila fi asaxi asax haddaan qabano wa fiihima labadan waxaa loo shardiyaa ahliyatu tawkiili watawakuli wakiilasho iyo la wakaalasho inay helu yihiin wuxu uhi sheekhu haddaynu shirkatulcinaan ka soo reebnay shirkada awada gashay wuxuu leeyahay waxaa loo shardiyaa lafdi yadullu cala alidn lafdi ku tusiya idan mid waliba midka kale waa inuu ogolaada fi tasarufi haddii labadooda mid waliba uu wixii ku shaqaynayo waa inuu mid waliba ka kala yidhaahdaan waan kuu idnay inaad ku tasarufto dee haddii midkooduun uu wixii ku shaqaynayana waa in kaala loo idnaa xale maalka mushtaraga ahi ma banaano labada qof ee wadale inay ku tasarufaan ilaa inuu idan u hela mooyaane dee idanna lama garanayo ilaa siiquun baa ku tusin karta hadday ise ku gaabsadaan buu yidhi alaa ishtaraknaa waa wadaagsan waa shuraakowna keliya hadday ku gaabsadaan oo waan ku ogolay waan ku fasaxay inaad wixii ku tasaruftay iyo waan ku fasaxay aan la is odhanin lam yakfi fi lasaxi idankaa kuma filla asax haddaan qaban walaa yatasarafu kullu minhu ilaa fii nasiibihi qof waliba intiisun baanu ku tasarufi kara wax kale kuma tasarufi karo waxa kale halkaasi waxa weeye waa ruknigii ugu horreeye waa siiqadii kii labaadoo caaqidaankiiba halka noo galo wuxuu hi wa fiihimaa waxaa loo shardiyaa labadaa qof ee shuraakoobayana ahliyatu tawkiili watawakul waa inay ehel u yihiin tawkiil wakaalasho inuu wax wakaasho waa inuu ehel u yahay waa tawakul iyo wakaalasho inuu wax wakaashiyo in la wakaasho mid waliba waa inuu ehel u yahay maxaa yeelay mid la arkaa dee maalkiisana milkiibuu ugu tasarufayaa maalka kalena idan buu ugu tasarufayaa mid la arkaa waa muwakil iyo wakiil kana wuu wakiishay isna waa la wakiishay marka muwakil iyo wakiil buu fii aanin waaxidin wada yahay watasixu waxay ku ansaxaysaa fii kulli miliyin mili ayay ku ansaxdaa duuna almutaqawimi mutaqawim kuma ansaxdo waqiila waxa la takhtasu waxay ku gaar tahay binaqdi lmadruubi lacagtaa la googooyey in bay ku ansaxdaa wuxuu sheekhu leeyahay shirkadii waxay ku ansaxaysaa waa maalkii waa kii saddexaad rugnigii saddexaad wey waxay ku ansaxaysaa fii kulli miliyin maal kastoo miliya oo milina maxaanu nidhi waa wixii la miiso ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay intaasuun hayso maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza fiihi salamu ayaa la yidhaha wixii la miiso ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay ayaa la yidhaha mili markaa lacagtu waagaa hore waxay ahayd mili limaada lanno wax la miisaame bay ahayd iyadu macdan bay ahayd lacagtu xilligaa hore dahab iyo fid bay ahayd silfar iyo dahab bay ahayd ka waa la miisaami jiray saasaa wasnan biwasnin markaa ribadoo kale laga hadlay laysku ibinayo wasnan biwasnin baa waa in laysu miisaama wax qoraalo lama eegan jirin miisaankun baa la eegan jiray mili bay ahayd tan laakiin maanta waa mutaqawim waayo lamana miise lamana miisaamo saa daraaddeed baa yani wadaado fara badan waxay ku qaldameen masalan marka daymihii lagu dadku isku lahaayeen masalan lacagahan oo kale ay ka hadlayaan ayaa kutubta qaarkood baa waxaa dhan sidii muqnigaba aynu kusoo tilmaamaynay haddii dayn la isku leeyahay dee lacagta lafdeedin baa la celinaya walow fii naqdin badala tacaamulu biha lacag ku shaqayntii lagu shaqaynaya lacagaan loogu shaqaynaya ay burtayba ha ahaatee leannahu aqrabu ilaa xaqihi kaase xaqiisa u dhow marka taasi waxay ahayd lacagta ama dahabka ahayd ama fidada ahayd ee haddii lacag ahaan xataa dawladdu uga hadho macdan ahaan aanu dhimanaynin laakiin hadda ginigii xashiishka ahaa ee halkan ordaya inuu isticmaali jirnay dee lixdanayadii xaynta goynaya ari ah oo maantana kaadida la yska mariyo ma la odhan karaa qofka geniga un hala siiyo lannu aqrabo ilah aq isaga xaqiisuu dhow xaqba maaha mab midhba goyn ma xashiishkaasu yaala muxuu xaq noqon markaa muxuu xaqiisiiba u dhowaan xabadba goyn maaye wadaaduun baa intaa la taagan maanta oo ummaddii isku curdaduubay intaasun bay la taagan yihiin tiisi un buu leeyahy mar bal waxaan u fiirso aqrabo ilah xaqihii buu yidhi xaq ma noqon kartaa geni xashiishkaa laga soo qabtay ninkana markuu genigana maahiye xayn buu ku iibsadayba xayn aryaa ma aqal bu ama jagu siistayba maantana waa kaasoo xashiish ku yaalla qofkii ma xashiishkaasaa looga soo qabanaya mise wixiisu xilligaa waxay goynayeen baa la siinaya marka fii kulli miliyin bay ku ansaxaysaa duuna almutaqawim wixii mutaqawim ah kuma ansaxdo mutaqawima wixii waxaa ka soo hadhay maxaa yeelay waxay leeyihin miliga waxa la yidhaahdo waa la ysku qaldi karaa oo waa la dhuuca la isu gelin karaa laakiin mutaqawimkii dee layskuma qaldi karo waa wax kala soocan ari haddii laysu yimaada nin walba arigiisi waa u suntan yahay geeliisi waa u suntan yahay mariya haddii laysu leeyahay mid waliba waa garanayaa dhowrkiisii korjeedood markaa saasayda mutaqawimka uguma banaana wa qiila takhtasu binaqdi lmadruub qiil baa wuxuu leeya lacagtaa la jarjaray madruub waxa weeye waa markaa qaabkan lacagaha lacagaynta lagu sameeyey ee dee shilin iyo loo kala jarjaraye siyaa la yidhi lacagtaasumay ku gaartahay bay yidhi wayushtaradu waxaa la shardiyaa khaldulmaalayni waxaa la shardiyaa khaldulmaalayni labada maalin la isku daray waxaa soo laa yatamayazaan aanay kala socmaynin wala yakfii ma kaafinayo alkhaldu isku darayd maca maca ikhtilaafi jinsin isagoo jinsigiisu iskhilaafsan yahay aw sifatin ama sifadu iskhilaafsantahay ka sixaaxin waaba lacag dee la darbiyo la hagaajiyey iyo wa mukasaratin mid oo kuuskuusan haadaa kaasi waxa weeye idaa akhrajaa markay bixiyaan maalayni laba maal oo wacqadaa ay dabeetana caqdi la yimaadaan fa in malakaa hadday mulkiyaan mushtarakan isagoo ka wada dhexeeya biirsin dhexal bay ku mulkiyeen washiraain iyo iib wagayrihimaa iyo wixii la mid a waadina kullun mid la arkaan lilaakhari kii kale fi tijaarati buu ogolaaday fiihi dhexisa uu ku tijaareeyo tamat ishirka shirkadu waa dhammaystirantay waxa uu sheekhu leeyahay waxa shardi ah labada maal ee lagu suraakoobayo in laysku daro khaldulmaalayn baxaysa laa yatamayazaan si aanay u kala soocmin qadar aanay kala soocmaynin waa in laysku daraa maxaa la diidaya wixii hadday kala muuqdaan oo muslim mutaqadimku waa xoodiyay hadduu midna labaatan adhiyo watay midna labaatan adhiyo watay layska wadwado oo dabeetana sayladiiba badh lagu qabto kaagii baa la qabtay baa laodhan halasa la isku qabsamay wixiibaa waxaan shuraakadana waxaa la doonayay in faa'iidana la wada yeesho khasaarana la wada yeesho dee kaagii baa la qabtay baa laodhan wixii baa kala muuqda marka in labada maal la isku qalda bixaysu laa yatamayazaan aanay kala soocmaynin waa in la isku daraa walaa yakfi lkhaldu khaldi iyo isku daridna ma suurto gelaysa maca ikhtilaafi jinsin markuu jinsigoodu iskhilaafsan yihin geel iyo adhig de miyaa isku dari karaa ama masalan laba lacagayo oon shaqaba isku lahayn ow sifatin ama xagga sifahaan bay iska khilaafsan yihiinoo ka saxaaxin wa mukasara dee lacagtaa lacag ahaanta loo jarjaray iyo lacag waxaa iska kuuskuusan iyaguna xagga sifaday iska khilaafsan yihin masalan waxaa la beriis baynu isku daraynaa midna waa mid cadcada midna waa mid cascasoo muuqda taasina ma ansaxayso marka ay sidaasi tahay ee isku darkaa la shardiyaa waxa weeye idaa akhrajaa maalayni wacqadaa waa marka mid walba isagoo maal wata oo la socdo uu yimaadee caqdigii shurkadana ay sidaa ku galaan fa in malakaa mushtarakan wixii ay shurkadu ku ansaxaysay ama caadiba wax maal hadday labada qof ay milkiyaan isagoo mushtaragooy wada leeyihiin ba uu soo galayba waa maxay biirsin teebahood baa dhintay xoola u lahaa buu ga dhintay wuu soo wada galay xoolihii imika milkigoodu ku soo wareegay isagoo mushtarig ay wada leeyihiin oona kala socnay midoona taasaad le midoo kaasaad le lahayn washiraan wakayrihima way soo wada iibsadeen dilaal bay u direen lacag bay dhiibteen oo ali buu usoo iibiyey ama wax kale wakayrimaa mid baa wax wada siiyey oo u hibeeyey waadina kullun lilaakhari fi tijaarati fiihi mid walibana ka kale wuxuu war ku tijaareeyo wad buu dhinacaa ka wad tamat shurka shirka ashirkatu way dhammaystirantay maxaa yeele macnihii looga jeeday isku daridda oo inaan la kala soocinahayd waa xaasilo uu joogaa dee lama kala soocayo waxba looma kala sheegin haddaba walxiilatu tabta fi shirkati fi lcurud fi sharkati fi lcurud markaa badeecooyinkii lagu shuraakoobayay xeelada yani lagu banayn karaa waxa weeye an yabiica inuu ibiyo kullu waaxidin mid la arkaa bacda cardihi alaabtiisa barhkeed bibacdi cardilaakari ka kale alaabtiisa barhkeed ayuu ku iibinaya waya'dana lahu fi tasarufi tasarufkana waa u idnaya waxau sheekhu leeyahay xiiladda masalan dadkii alaabbay haystaan ama maryay haystaan ama wax kalay wateen inay shuraakoobaan waa doonayaanoo ka maalimi waaye wixina wax laysku qaldi karaya maaha sidee la yeelaya uley xiiladdu waxa weeye an yabiica kullu waaxidin bacda cardihi bibacdi cardi alaakhari waa inuu alaabtiisa barhkeed masalan maryihiisan barhkeed waa inuu ku iibiyaa ka kale alaabtiisa barhkeed intan isaga barhkan usoo hadhay iyo ka barhka kale u hadhay iyo labada baree la isku iibiyey wixiiba way suudo dhex gelayaan oo shaayicunbay isla wada noqonayaan wax markaa kala socmaya ma jiraan fawalxiilatu fi shirkati fi sharikati fi lcuruudi badeecooyinka marka lagu soo koobaya an yabiica kullu waaxidin waa inuu bacda cardihi alaabtiisa barhkeed ayuu bibacdi cardilaqari ku iibinaya wayadan oo fi tasaruf tasarufkana dabeed uu idin ayuu ogolaada walaa yushtaradu lama shardiyo tasaawi qadrilmaalayn labada maal qadarkoodu inuu isleegyahay wala saxabeenu laa yushtaradu lama shardiya alcilmu biqadrihima yushtaradu lama shardiya alcilmu ogaansho biqadrihimaa qadarkooda loogiya cinda alcaqdi caqdiga agteeda waxau leeyahay sheekhu waxba shardi ma aha inay labada maal qadarkoodu isleeg yahay oo masalan dee nisya wax adugu isleeg inay isula yimaado waxba shardi maaha wax saddex meelood ama afar meeloodoo u kala badan way isula iman karaan wax yacni arrin shareecada ka hor imanaysaan ku jirin maxaa yeelay faa'iide iyo khasaaraba dee laba maalka qadarkiisumaa lagu qaybinayaa oo markay saddex milyan isula yimaadaanee midna milyan le midna laba leeyahay dee ribxiina saddexun bay u qaybsan khasaarina saddexun bay u qaybsan wixiina ila waa kan la isku qaldoo la kala garan maaye wala socona laa yushtaradu lcilmu biqadrihima asxuna waxa inaanu shardi ahayn qadarkooda la og yahay maal kasta ama nisba ama keyrka cinda alcaqdi marka la caqdinayo waxba in qadarkooda la garanayaana shardi ma aha hadhow haddii xisaab iyo wakiileedee lagu garay maxaa yeelay ma gudbayo mar hadday dha intan aanu ku shuraakownay in tiradeedana la hayaa waxba shardi maaha maxaa yeelay dee intanay ku raali noqdeen xaqina markaa kama gudbaya intaa wayatasallatu waa ku dirmayaa kullun minhumaa mid kastooo labadooda ka haday cala tasarufi tasarufka iyo ku shaqaynta ayuu ku dirmayaa bilaa dararin dhib la-aan uu ku tasarufo oo falaa yabiicu iibin maayo nasii'atan ama ha ku iibin maayo walaa bigayri naqdilbaladi beledkaa la joogo lacagtiisa waxaan ahayna ku iibin maayo walaa biqabnin faaxishin degnaan faaxish oo foolxunna ku iibin maayo waxa uu sheekhu leeyahay marka caqdigii shuraakada sidaa loo galo ee shuruuddiina laga helo wayatasallatu kullu minhumaa cala tasaruf markay wixii isku darsadaan ee dabeedna ay yidhahdaan waan shuraakownay mid walibana ka kala u idno inuu ku takrifalo wayatasallatu kullu minhumaa cala tasaruf wuxuu ku dirmayaa uu ku dhaqaaqayaa qof kasta oo labadoodii ka midi tasaruf haddii labadooduba ay isu idmeen inuu mid waliba ku tasarufo oo xoolihii uu wadwado oo u dhaqaajiyo ayuu ku dirmayaa bilaa dararin sidaa ugu tasarufayaana waa si aan darar iyo dhibaato aanay ku jirin maxaa yeelay mid waliba ka kale ayuu wakiil ka yahay wakiilkuna wuxuu ku tasarufaa ama uu wax u qabtaa waxaa loo wakaashay uga shaqeeyaa si aanan darar iyo dhibaato ku jirin mar haddii aynu ni bilaa darar bay tasarufayaan dhibaato la-aan falaa yabiicu nasii'a amaah wixii ku iibin maayo mar hadduu wixii maal shurkaa yahay amaah ku iibin maayo maxaa yidhaha amahdii dee in layskala kaceeyo inay soo bixi weydo iyobaa dhici karto qarar ba hadaa kaga jira walaa bikayri naqdi lbeled beledkaa la joogo lacagtiisa mid aan ahaynna waa inaanu ku iibinin lacag masalan aan meeshii ka soconayn oon lagu isticmaalaynin waa inaanu ku iibinin ama dee aan sarif loo helaynin maanta lanno iyadoon lacagtii lacagtii dalka aanay ahayn ba haddana dee sarif loo helaya walaa biqabnin faaxishin waa inaanu ku iibin kuna soo iibsan qabni iyo dagnaan faaxish oo fool xun oo masalan markuu iibinayo dee qabniga faaxishkii waxa weeye haddii masalan shaygii boqolka la siinayay ayuu soddon iyo meelaha siiyey boqolna shaygii waa la siinayay waa markuu wax sii iibinayo markuu wax soo iibsanayo lafdeeda hadduu shaygii labaatanka joogay boqol laga soo siiyo iyada lafdeeduna waa qabni faaxisho oo aan la ogolayn haddii uu arrintaas sameeyo oo masalan shaygii markuu sii iibinayena uu dee sidaa qaabkaa u iibiyo markuu shaygii soo iibsanayena dallacaadda noocaasa uu ku soo iibiyo ma ansaxayo inaan tasarufkiisa nasiibka qofka kale qofkan shuraakada laahaa qeybkiisa kuma ansaxayo nafahaantiisunbuu ku ansaxaya shurkadii way fasakhmaysaa markaa shayganuu soo iibiyey ama shayganuu sii iibiyey ama shayganuu soo iibsaday shuraakadii lagu ahaa way fasakhmaysaa oo markaa waxay ka dhaxaynaysaa uun dee qofkan uu la galay iyo isagun bay ka dhaxaynaysaa ee ninkii kale kulama jiro walaa yusaafiru la safri maayo bihi maalkii walaa yub yubdicuhu una dhiibi maayo qof oo ku shaqeeya yacni tabarucaan iskaga shaqeeya bigayri idnin ogolaan shara'aan wuxuu sheekhu leeyahay walaa yusaafiru bih maalkii la safri maayo maalkii mushtaraga ahaa la safri maayo iskala socdaali maayo maxaa yeelay dee safarkaysi khatardiisa ayaa badan hadduu iskala safro markaa meesha ay wax ku yimaadaanna dee wuu magdhabayaa waxa weeye haddana dee waxa safar ahoo meel laga doonayaba aan lagu shuraakoobin weeye marka wax magaalo un lagu hayo oo halkaasun lagu wadayo dukaan yaro halkaa ku ayuun bay dhaheen aan ku shuraakowno ninkin baa intuu wuxuuba intuu kaashgaraystay uun meelaha isaga kacay dabeedna halkii baa lagagala baxayba oo intaa waa qaar dhexda ka heleen dee waa dhakadaadun baa lagu leeyay dukaankaah inoogu jirta mooyaane yaa ku laba socdaalba weeye waxaan socdaal ba idan laguma farina walaa yubdicuhu dhowr seood bay markaa ayay ayay kutubtu kala dhigayaanoo walaa yubdicuhu oo daadka la horaysiiyo kutubta qaarkoodna caynkay horraysiinayan walaa yub yubcidhu yubcidhu ayay qaarkoodna odhanayaan mid kalea walaa bibacdihi sidaasoo kalena yani qaar nusakha qaarkood baa odhanaya walaa yusaafiru bihi walaa bibacdihina la safri maayo haddii saa la yidhaho walaa yubcidhu ama walaa yub yubdicuhu na waxa weeye waa inaanu qof kale usii dhiimin weeye yubdicuhu waa inaanu usii dhiimin qof kaloo yani iskaga sii shaqeeyo tabaruc ahaan qof kaloo iskaga sii shaqeeyana waa inaanu u dhiibin maxaa yeelay dee qofkani gacantiisa ayuunbuu waxaan u idmay gacan kale walow tabarucba ha ahaatee inay sii galaan iskumay ogeyn hadduu sidaas sameeyana wuu magdhabayaa bikayri idnin waxaasoo dhammina waa markuu idan la-aan sameeyo hadduu idan jiro waxaan soo sheegayna way iska bannaan tahay arrimaha oo dhan bikayri idnintu way noqonaysaa walikullin mid la arkaa wuxuu leeyahay fasquhu inuu fasqo mataashaa markuu doono wayancazilaani waanay casilmayaan can itasarufi bifaskhi maa iyagoo fasakhay fain qaala axaduhumaa midkood hadduu yidhahdo cazaltuka waan ku casilay ow ama wuxuu hi laa tatasaraf fii nasiibii aniga nasiibkayga ku tasarufin lam yancazil ilcaasilu kaa casilay ma casilmayo isagu wa tanfasiku waxa kale ku fasakhantaa bimowti axadihimaa midkood dhimashadiisa wa bijunuunihi waalidiisa wa biiqmayhi iyo miirdoorsoonkiisa waxau sheekhu halkan inooga caddaynayaa caqdiga shurkadu inuu yahay jaa-isu طarafayn cuquuddu waxay u qaybsantaa saddex qaybood jaa-isu طarafayn iyo laazimu طarafayn iyo jaa-isun min طarafin walaazimun min طarafin waa saddexdaa jaa-isu طarafayn waxa weeye labadaa qof ee caqdiga wada galay mid kasta dhinaciisa way ka bannaantao xilliguu doonaa buu caqdigaa joojin karaa kana bixi karaa ta waxaa la jaa-isu طarafayn qana waxaa la laazimu طarafayn labada dhinacba waa ka laazim mar haddii caqdigaa la galo isagoo dhammaadaba lagama bixi karo masalan shurkada waxaa ka mida ijaarada oo kale kirada oo kale kirada marka wax la kala kiraystay ee muddo la ysla cayintay la ydhaha sanad baynu waxaa kala kiraysanay midna kama noqon karo keliya waxay sheegaan haddii wixii la kala kiraysay uu aqalkiibaaba dumayba waa la eegaya muddada markaa lagu jiray wuxuu baaqiyaa qofku marka waa loo celinayaa hadduu xataa kii kiraystay dhinto kii dhexlayabaa soo gelaya halkii marka kuwa qaarna waxaa laazimu طarafayn qaarna waxaa la laazimin min طarafin wajaizin min طarafin dhinacna way ka banaantahay dhinacna kama banaano masalan rahanta oo kale marka nin uu dayn qaato ee uu qof rahan u dhiibto ninkaa raahin baa la yidhaha rahanta dhiib kaloo dhibana murtahin baa la yidhahdaa caqdigaasi waa laazimun min طarafi raahin kama noqon karo mar hadduu qofkaa rahan u dhiibay waan ka noqday rahantii ma suurto gelayso wajaaizhu min jihati murtahin ninkaa rahanta loo dhibtayna hadduu yidhaha war waan ku aaminsanay iska haysa rahantaada way bannaan tahay marka cuquuddana yani markay sidaa u kala qaadayaan ilaa shan iyo soddon ayay ka dhigaan sheekh ka mid a culimada muslimiinta ayaa koob iyo labaatan ka mid ah yani wuxuu ku taxay abyaad shicir marka wuxuu ihi min alcuquudi jaa-izun hamaaniya wakaalatun wadiicatun wacaariya wahibatun min qabli qabdin wakadaaka shirkatun jucaalatun qiraada ثم السباق ختمها ولازم من العقود مثلها وها هي إجارة خلع مساقات كذا إجارة خلع مساقات كذا وصية بيع نكاح الغانية والصلح أيضا والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية وخمسة لازمة من جهة وهي ضمان جزية أمانة ثم كتابة هي الختام يا فتاة فاسمع بأذن للسواب واعية هدي أنكو عليو وعلي من العقود جائز من ثمانية عقود حق يضوحها جائز كأه جائز الطرفين وحا كأه ثمانية مركز سيديد بولي سوو وكالة وديعة وعارية وصدح وكالة وديعة وعارية وهبة من قبل قبض هبة انتان قعنتها لقول لقين ee aan qofkii gacanta loo gelinin wajaaisu طarfayn wahibatu min qabli qabdin wakada shirkatun jucaala ayaa iyaduna ka mid a qiraada qiraad baa isaguna ka mid a waa toddoba uma sibaaqu khatmuhaa musaabaqada ayaa iyaduna ku jirta cuquudda jaa-isu طarfaynka halkaasi waa sideed caqdi wakaalat wadiicat wacaariya wahibat min qabli qabdin wakadaka shirkatun jucaalatu qiraada uma sibaaqu khatmuha waa sideedda marka wuxuu haddana yidhi wajaaizun walaazimun min alcuquudi miluhaa wahaye sideed kalena waa laazim oo laazimu طarafayn baa la yidhaahdaa markaa sideedana wuxuu tiriye wuxuu hi ijaaratun ijaaradu waa ko khulcun khulcu isaguna waa caynkaasoo ma lahaa isna ka noqon ijaaratu khulcun musaaqaatun musaaqaadka oo isna inoo iman doona marka masalan geed waraabtankeed ay laba qof ku heshiiyaan iyaguna waa la mid wasiyatun dardaarankii baa iyaduna la mid a baycun iibka ayaa isaguna ka mid a cuquuda laazimu طarafaynka nikaaxu lkhaaniya nikaaxa ayaa isaguna ka mid a wsulxu sulxa isaguna ka mid a walxawaalatu alatii tanqulu ma fii dimati lihaaniya iyo xawaalada rarta tanqulu yani ma fi dimat lihaaniya wax dimo ku sugan mid kale u rartaa sideedaana waxaa la yidhaahdaa laazimu طarafayn buu yihi wa khamsatun laazimatun min jiha shanay ayadu jiha qura ayuun bay laazim ka tahay waya damaanu damaanka ayaa ka kowaa damaanku xagga madmuunu lahuga waa ka jaa-iso u ka noqon karaa iska daaboona kale waan ku beri yeele damaankaa iskaga bax xagga laakiin daaminka waxay ka tahay laazim wahiya damaanu jizyatun jizyaduna xagga gaalada waa ka jaa-iso waa iskaga bixi karaan xaggeenna laakiin waxay ka noqonaysaa laazim amaana ammaankaa isaguna ka mid a oo dee xaggoodana waa ka waa ammaanka masalan gaalada aynu u xidhnaa xaggoodana ka laazimu noqonaya xaggeenna jaa-is buu ka noqonaya kitaabatun hiya alkhitaamu ya fataa kitaabada ayay noqonaysaa ta ugu dambaysa xagga sayidkana waa ka laazima xagga mukaatabkana waxay ka noqonaysaa jaaisa hiya alkhitaamu ya fata fasmac biudnin lisawaabi waaciya buud markaa fasmac waxaad ku maqashaa biudnin dheg waaciyatin lisawaabi shayga sawaabka waa koobaysa oo markaa intaaynu sheegnay iminka waa koob iyo labaatan ilaa shan iyo soddonna way gaadhsiiyaan oo shantii xagga dambe waxaanu ku darin rahanta ayaanu ku darin markaa wuxuuna yidhi sheekhu isagoo inoo caddaynaya inay shurkadu tahay caqdi jaa-isu darafayna walikullin fasqu mataashaa mid kastaa wuxuu leeyahy labada shariika mid inuu fasqo markuu doono